bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wacan u wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayaga duhur
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay xilliga rasmiga ah ee lasoo celinayo ciidamada soomaaliya uga maqan dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka eritariya
dowladda federaalk soomaaliya oo war ka soo saartay dagaalo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolada dalka
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka kalena hadlay arrimaha soomaaliya
saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaalo ka dhacay gobolka hiiraan
adduunka intiisa kale wararkaan idinkaga haynana waxaa ugu waaweyn
khasaare ka dhashay weerar ciidamada israa'il ay ka fuliyeen garoonka diuradaha ee dimishiq ee dalka siiriya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
door wanaagsan waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiy tobanka bisha sebteembar sannadah laba kun labaiyo labaatan dulmarka warkayga duur ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka maraykanka isagoo ku sugan waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha bangiga dunida waxaana sidoo kale madaxweynaha uu ka hadlay xilliga rasmiga ee dib loo soo celinayo ciidamada soomaaliya ay leedahay ee tababarku uu ugu soo idlaaday dalka eritrea ayaa ka qayb galay dood ku saabsan xaaladda dalka iyo qorshaha la dagaalanka al-shabaab khudbad uu ka jeediyey xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ee dalka maraykanka ayuu sidoo kale uga jawaabay su-aalo laga weydiiyey xaaladda dalka xiriirka soomaaliya iyo maraykanka iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha ayaa sidoo kale ka jawaabay socdaalkii uu ku tegay dalka eritariya isagoo sheegay inuu ku qasbanaa inuu tago dalkaasi si uu usoo celiyo shan kun oo dhallinyaro soomaaliya oo halkaasi u joogay tababar ciidan isagoo sheegay in dowladda maraykanka ay ka codsadeen inay ka gacan siiyaan soo celinta dhallinyaradaasi
but what we have seen there is a good intention and uh, uh, forces that were trained. We want, in the last couple of years, a difficult political transition.
afawarkii waxa uu tababaray shan kun oo wiilasheenna ah wuuna ballan qaaday inuu soo celinayo anigu eritereya ayaan tegay oo wiilashaas waan la fadhiistay hadda waxaannu ka qayb qaadanay sidii aan u soo celin lahayn waxaannu ka codsanay maraykanka inuu ku kor istaago soo celintooda dhowaan ayaana keeni doonaa waana hubaal inay gacan ka geysan doonaan dagaalka lagula jiro
al-shabaab and uh, soon we will bring them back and I'm sure they will contribute uh, the war against al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale kulan la qaatay madaxweynaha bangiga adduunka mudane david malbas waxaana ay ka wada hadleen dhammaystirka barnaamijka deyn cafinta iyo in mashaariicda horumarineed ee deeqbixiyaasha caalamka lagu soo salleeyo baahida dalka madaxweynaha ayaa sidoo kale soo bandhigay fursadaha maalgashi ee ka jira dalka soomaaliya wuxuuna uu la wadaagay bangiga adduunka qeybaha ay danaynayso dowladda federaalk ee soomaaliya agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada ayaa warbaahinta si kooban ugu faahfaahiyey jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaaladan washington waxa uu kula kulmay madaxweynaha bangiga adduunka david malbas madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay yoolka dhammaystirka barnaamijka diincafinta madaxweynaha ayaa tilmaamay in mashaariicda horumarineed lagu saleeyo baahida dadka soomaaliyeed sida tacliinta kalluumaysiga aqoonta beeraha iyo waxsoosaarka sidoo kaleeto ganacsiyada gaarka loo leeyahay si uu u kordho dhaqaalaha iyo dakhliga gudaha david malbes madaxweynaha bankiga adduunka ayaa waxa uu sheegay in aragtida madaxweynaha soomaaliya la waafajinayo hekalka barnaamijka horumarinta ee bankiga adduunka ugu talagalay soomaaliya abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho si aad ugu adeegato wararka madaxweynaha intaanan ka bixin isla madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu gudaha dalka mareykanka kula kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio blinken sida warkan ay ku faahfaahineyso waryahayaga ilhaan mustafe
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula qaatay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ee magaalada washington xoghayaha arrimaha dibadda dalkaasi antony blinken madaxweynaha iyo xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga ee ka dhexeeya labada dal iyo taageerada muhiimka ah ee dowladda mareykanka ay siiso soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ayaa kala hadlay xoghayaha arrimaha dibadda dowladda mareykanka antony blinken in lagu garab istaago dowladda soomaaliyeed qorshayaasha horumarineed iyo tallaabooyin hor u socodka ah ee ay qaadayso oo salka ku haya daris wanaagga iskaashiga iyo iskuduubnida dhaqaale amni iyo siyaasadeed madaxweyne xasan sheekh ayaa dul istaagay muhiimada ka hortaga xaalufka deegaanka dadaalka dowladda soomaaliya uga hortagayso bacluusha iyo howlgallada nafhurineed leh ee shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka xooga dalka ay kula jiraan la dagaalanka al-shabaab dhankiisa antony blinken ayaa adkeeyey sii ambaqaadida taageerada dowladda mareykanka ay siiso soomaaliya gaar ahaan gurmadka abaaraha dowlad dhiska horumarinta adeegyada bulshada kaabayaasha dhaqaale
dowladda federaalk ayaa waxa ay ka hadashay dagaallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo ka mida gobolka hiiraan sida uu ku waramayo waryaheena cali aadan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay howlgal qorsheysan oo ciidanka xooga dalka ay ka fuliyeen deegaanka abuure oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle war-saxaafadeedkan kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa waxaa lagu sheegay howlgalkan oo dhacay saqdii dhexe ee xalay uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray ciidanka dowladda federaalk iyo al-shabaab war-saxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu ka dambeeyey dagaal dhacay oo lagu dilay in ka badan soddon ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka abuurey halka dhanka dowladana ay ku dhaawacmeen shan askari dagaaladii ugu dambeeyey ciidanka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed oo iskaashanaya ay la galeen al-shabaab ay waxaa lagu dilay in ka badan boqol iyo konton al-shabaab ah waxaana laga saaray deegaano badan ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedkan kasoo baxay wasaaradda warfaafinta deegaanka abuurey oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle ayaa waxaa dhowaan la wareegay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya
waryahayaga cali aadan wuu mahadsan yahay wararka howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan intaanan ka bixin ee saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxa ay sheegeen in afartameeyo ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaalo ka dhacay gobolka hiiraan ciidanka xoogga dalka oo howlgallo kala duwan ka sameeyey deegaan ka tirsan gobolka hiiraan oo shan iyo labaatan kilomitir u jira dhanka waqooyi degmada buulo burte ayaa waxaa la sheegay afartan iyo saddex ka mid a al-shabaab inay ku dileen oo horjoogayaal ay ku jiraan dadka la diliyay horjoogayaasha waxaa lagu sheegay maxamed nasal iyo ilka case ciidanka xoogga dalka ayaana maalmihii dambe waxay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan kooxaha al-shabaab dhalinyarada kacdoonka gobolka hiiraan ayaa iyaguna wada qorshayaal kala duwan ee ay kula dirirayaan al-shabaab oo qeybo kala duwan ee gobolka hiiraan ku sugan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta qeybka ah howlgallada lagula dirirayo al-shabaab loogana saarayo qeybo dhowr ah oo ka mid a isla gobolkaasi hiiraan halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisha soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda dowladda wadanka syriya waxa ay sheegtay in duqeyn laga fuliyey garoonka diiradaha ee dimashiq ee dalkaasi syriya lagu dilay ilaa iyo shan askari oo ciidamadeed ah halka sidoo kale lagu dhaawacay ciidamo kale burbur xooganna uu soo gaaray agab garoonka eelay wasaaradda arrimaha difaaca dhanka cirka ee dalkaasi ayaa waxay sheegtay in weeraradaas ay fuliyeen ciidamada yuhuudda ama israel ilaa iyo haddana ma jirto sheegasho cad oo ku aadan weerarkaasi ka dhacay garoonka diwradaha ee dimashiq ee dalkaasi syriya warkii duhur duhurnimadan raadiyaha dalsan kala socoteenna waa naginta
wararka adla haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel